أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa subaxnimo talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexda bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeenna saakay kuwada ugu waaweyn mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay kelimad cusub oo uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo uu kaga hadlayo arrimo muhiim ah dowladda riddada turkiga ayaa si aan gabasho lahayn u sheegtay in ay qasab tahay in ay bad hesho dowladda xabashida ee etoobiya xildhibaanada riddada ee laga soo doorto jubbaland ayaa sheegay in ay taageersan yihiin murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafaadka u dhexeeya murtadiinta garguurta iyo maamulka gaaloraaca ah ee jubbaland munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin jabisay machadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan in ka badan laba boqol oo qof ayaa ku dhintay daadad xoogan oo ku dhuftay dalka isbayn
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeenna kuwada ugu waaweyna haatanna u diyaar garooba warkii oo dhammaystiran mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay kelimad cusub oo uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo uu kaga hadlayo arrimo muhiim ah walaalkeen ismaaciil salaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya mu'asasada alkataa'ib ayaa xalay baahisay kelimad muuqaal ah oo uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuucubayda xafidahullah kelimadan oo la daawan karo muddo shan iyo afartan daqiiqo ah ayaa amiirka mujaahidiinta bariga afrika waxa uu uga hadlay halka uu rasmi ahaan salka ku hayo damaca dowladda itoobiya ay ku doonayso inay ku boobto badda soomaaliya iyo cidda arrintaasi ka gacan siinaysa iyo mowqifka mujaahidiintu ay ka istaageen arrintaasi sheekh abuucubayda xafidahullah ayaa sheegay in dagaalka innaga iyo itoobiya u dhexeeya uu yahay mid diineed iyo loolan u dhexeeya iimaanka iyo kufriga balse uusan ahayn mid siyaasadeed iyo mid qoomiyad ku dhisan dagaalka itoobiya ee ka dhanka ummadda muslimka ee soomaaliyeed ma ahan mid ku salaysan khilaaf siyaasadeed ama dagaal qowmiyado waa dagaal ka fac weyn sebensebenkii iyo qadiyadda soomaali galbeed iyo xataa dagaaladii axmed gurey waxa aan maanta etoobiya isku hayno waa dagaal diimeed oo salka ku haya kelimada tawxiidka ee laa ilaaha ila allah waa loolan u dhexeeya iimaanka iyo kufriga kitaabka iyo baabalka masjidka iyo kiniisadda gumaysiga xabashida iyo duulaankooda diinla dirirka ah waa mid ay soo abaabulayaan weligoodana abaabuli jireen baadiriyaasha orthodokiska amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale tilmaamay in sababta itoobiya ku riixaysa inay badda soomaaliya soo damacdo ay tahay qorshe ay ugu gogol xaarayaan sidii ay ugu duuli lahaayeen kacbada barakaysan ee qiblada muslimiinta ah waxaan ognahay in asbaabta ku riixaysa nasaarada xabashida inay damcaan dekadaha soomaaliya ay ka mid tahay gogol xaarid iyo diyaargarow ay ugu jiraan siday ugu duuli lahaayeen kacbada barakaysan iyo qiblada muslimiinta sida uu nabiga sala allahu calayhi wasallam inoo sheegay can abi hureyrata radiallaahu canh can annabiyi sala allahu calayhi wasallam qaal yukharibu alkacbata duswayqatayni min alxabash sidoo kale waxaa laga maarmaan ah in ummadda muslimka ay ogaadaan in siyaasadda dhulballaarsiga ee etoobiya iyo boobka badda soomaaliyeed ay tahay arrin ka mid ah caqiidada nasaarada xabashida kuna xusan kutubta kirishtaanka ee ay aaminsan yihiin sidoo kale sheekh abuucubayda axmed cumar ayaa sheegay in sababaha itoobiya u sahashay inay u hanqaltaagto boobka badda soomaaliya ay tahay in madaxda murtadiintu ay soddonkii sane ee lasoo dhaafay itoobiya u sahleen in ay soomaaliya ka fuliso shirqooladeeda ay la damacsan tahay dadka soomaaliyeeda asbaabaha keenay inay etoobiya ku dhiirato qaadashada baddeenna waxaa ka mid ah madaxda maamulada riddada kuwaas oo soddonkii sano ee la soo dhaafay ay etoobiya soo barbaarinaysay dalkana ku tallaashay si ay ajandaheeda u fuliyaan iyaga ayaa ah kuwa shalay dalka ku soo dhoweeyey xabashida maantana dalka ku haya marka laga yimaado goodiga iyo booloxooftada beenta ah ee ay fagaaraha la taagan yihiin waxaa isweydiin mudan maxay yihiin tallaabooyinka wax ku oolka ah ee madaxda ridada ugu hortageen damaca etoobiya ee badda waxaan ognahay in kumanaan ka mid a ciidamada etoobiya ay ku sugan yihiin gobollada iyo magaalooyinka soomaaliyeed maxay xukuumadda ridada ugu saari weysay haddii ay dhab ka tahay la dagaalanka etoobiya aawi ciidamada riddada ee lagu sheegi jiray inay yihiin xoogga dalka soomaaliya maxay qulqulka ciidamada xabashida ee maalin kasta xuduudbeenaad ka soo tallaabaya uga difaaci waayeen dalka amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in murtad xasan gurguurtay madaxa kooxda riddada soomaaliya oo hadda afka baarkiisa sheeganaya inuu ka hortegayo etoobiya uu ahaa ninkii etoobiya ku soo daray isbahaysiga saliibiga ah ee ku soo duulay soomaaliya xasan murtadka maanta afka xoorka ka kicinaya ee ku doodaya inuu xabashidu necab yahay waa ninkii awooddiisa isugu geeyey sidii xabashida loogu biirin lahaa isbahaysiga midooda afrika labada kun iyo saddex iyo tobankii xilli nasaarada xabashidu dhaqaale xumo baan la daalandhacaysay wuxuu xasan murtad marxaladdii hore ee xukunkiisa kaalinta ugu badan ka qaatay sidii duulaanka xabashida ugu sii nagaan lahaa soomaaliya gudaheeda sheekh abuu cubayda xafidahullah ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday in mujaahidiintu ay yihiin cidda keliya ee hor istaagsan damaca etoobiya islamarkaana goobo badan oo soomaaliya ka tirsan ay mujaahidiintu kula dagaalameen ciidamada saliibiyiinta etoobiya walaalayaal xaqiiqada dhabtaa waxay tahay in mujaahidiinta iyagoo kaashanaya allaah garabna ka helaya qabaa'ilka soomaaliyeed ee dulmidiidka ah ay maanta yihiin cududda keliya ee dagaal hubaysan kula jirta xabashada etoobiya iyaga ayaa ahaa kuwa gobolka gedo kula jihaaday sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyaga ayaa ahaa kuwa bakhtiga etoobiyaanka ku jiiday waddooyinka magaalada muqdisho iyaga ayaana ahaa kuwa xabashada dhegta dhiigga u daray kuna xasuuqay fagaaraha dagaalka ee muqdisho iidaale yurkud jameeco buurakaba halgan ceelbuur rabdhuure doolow yeed iyo aato jihaadka ay mujaahidiinta kula jiraan xabashada etoobiya iyo guulaha ay ka gaareenna waa arrin gaalada iyo muslimiinta intaba ay isku raacsan yihiin
ra-iisul wasaaraha etoobiya waa nin maya mayal adag oo xagjir ah waa macnaha ma yaqaano xishood xishood waa inaad iska dhicin kartaa haddaadan iska dhicin karin rag iska dhicin karaa jira u bannee waa intaaba marka waxaa ka wadaa marka shabaab baa iska dhici karaya dowladda federaalka ha u banayso iyadu iskama dhici kartee hadda maxaa maxaa maxaa kaloo haysaa gebagabada kelimadda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu sheekh abuu cubayda bogaadin u diray shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah sida ay uga dhiidhiyeen shirqollada etoobiya ee ka dhanka ah badda soomaaliya waxaana uu sidoo kale sheikhu baaq u diray halyeeyada mujaahidiinta ee ku jira halganka jihaadiga oo uu sheegay in laga sugayo sidii dalkan ay uga xoreyn lahaayeen cadowga ku soo duulay looguna maamuli lahaa sharciga allah ugu dambayntii waxaan hambalyo u dirayaa shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sida gobonnimada ah ay uga dhiidhiyeen damaca saliibiyiinta xabashida ee ku aadan qabsashada dhulkan muslimka ah waxaana kula dardaarmayaa in aysan dadaaladooda ku ekaynin oo keliya bannaanbaxyo iyo hadallo afka baarkii ah balse ay ku daraan diyaargarow tababar ciidan iyo inay furimaha jihaadka soo buuxiyaan waxaan sidoo kale halkan ka bogaadinayaa halyeeyada mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan iyo shaqo kastoo ay hayaanba walaalayaal waxaad ogaataan allah kadib inaad maanta tihiin rajada ummadda iyo damalka ay dugaashanayso waxaa tihiin dadka laga sugayo inay dalka xoreeyaan shareecada allahna ku soo dabbaalaan waxaa gurmad iyo gargaar idinka sugayo walaalaheenna muslimiinta ee xabsiyada ku jira iyo gabdhaha muslimaadka ee cirdigooda iyo sharaftooda lagu xadgudbayo waxaa hiillo iyo garab idinka sugayaa malaayiinta muslimiinta ah ee ku hoos nool gumaysiga saliibiyiinta xabashida kuwaas oo ku celcelinaya rabbanaa akhrijnaa min haadihi alqaryati aldaalimi ahluha wajcal lanaa min ladunka waliyan wajcal lanaa min ladunka nasiira waxaa maanta dusha idinka saaran waa mas-uuliyad weyn hadafkeennuna ma ahan keliya inaan etoobiya ama saliibiyiinta dalka ka xorayno balse waa inaan shareecada allah hirgelinno diintiisana kor u qaadno dhulalka islaamkana xorayno aanna soo celinno sharaftii iyo cisigii muslimiinta ay lahaayeen
dowladda riddada turkiga ayaa si aan gabasho lahayn u sheegtay in ay qasab tahay in ay bad hesho dowladda xabashida ee etoobiya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya wasiirka arrimaha dibadda nidaamka daaquudka turkiga oo ku sugan dalka jabuuti ayaa shaaca ka qaaday muhiimadda ay leedahay in etoobiya hesho bad taas oo uu la kaashanayo nidaamka gaalraaca ee ismaaciil umargeele waxa uu wasiirku sheegay in etoobiya oo ah dal aan bad lahayn ay ku nool yihiin dad aad u badan kuwaas oo gebi ahaanba aan ku tiirsanayn ganacsiga badda taasoo ka dhigaysa gelitaankeeda badda mid muhiim u ah danaheeda dhaqaale murtadkan wasiirka arrimaha dibadda ka ah dowladda turkiga waxa uu sheegay in heshiis dhexmara etoobiya iyo soomaaliya uu ka dhigan yahay muhiimadda koowaad ee ankara taasoo siinaysa wadahadallada ay garwadeenka ka tahay islamarkaana dalkiisa uu ka shaqaynayo sidii etoobiya ay u heli laheyd bad ay baahida uga baxdo waxa uu ku micneeyey inuu arrimahan kala hadlayay dhigiisa dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf oo u sheegay in kulankani uu xoojin doono fikradaha iyo soo jeedinta ay soo bandhigeen dhinacyada isagoo carabka ku adkeeyey in turkigu ay ka go'an tahay inay hesho etoobiya bad ay isticmaasho taasoo uu sheegay inuu ku dadaali doono sidii hogaamiyaha kooxda riddada xasan gargurte uu ugu qancin lahaa sida lawada ogyahay gaalada caalamka ayaa etoobiya waxay la doonayaan sidii ay soomaaliya bad uga heli laheyd taasoo loo soo maray nidaamka gaalraaca ee turkiga shukran akhuuna abushayba xildhibaanada riddada laga soo doorta jubbaland ayaa sheegay inay taageersan yihiin murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogeysanayo khilaafaadka u dhexeeya murtadiinta garguurta iyo maamulka gaalraaca ee jubbaland walaalkan cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya xildhibaanada golaha dawaaqiida riddada ah ee kasoo jeeda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada ah ee la magac baxay jubbaland ayaa sheegay inay aqbaleen shirkii uu ku baaqay murtad axmed madoobe madaxa maamulkaasi xasan firimbi oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiida riddada ku matala maamulka jubbaland ayaa sheegay in in ka badan afartan xildhibaan ay dhowaan aadi doonaan magaalada kismaayo si ay wadatashiyo ula soo yeeshaan maamulka jubbaland waxaan rabaa inaan idiin sheega casuumaadda ka imaaday madaxweynaha dowladgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaan waan aqbalnay haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku matala dowladgoboleedka jubbaland dowladda federaalka waxaan u tegeyna waa wadatashi waxaana la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada duruufaha siyaasadeed dalka u galayna waa la socotaan hadda saa arkaysaan golahan labada aqal ah hal nin baa mucaarad naga ah keliya inta kaleo dhan waa arkaysaa muuqaal baad idinta wada daawanaysaan hal nin keliya mucaarad naga ah oo keliisa shirjala ka qaban doontaan marka taas waxay caddaynaysaa in baarlamaanka dowladgoboleedka jubbaland inay micnaha ay ay ay micnaha diyaar u yihiin inay gutaan shirkuna waa wada tashi wuxuu kaloo sheegay in ciddii u diidda inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ay iyadu qaadi doonto wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda annaga wax barbalama kala jira ma laha waa tashiyaas waan aadaynaa waxaan maqlayaa xildhibaanada garoomada laga joojinayo waxaasi su-aalahan weydiinaysa annaga ma hayno warkaas haddee dhacdana dee ciddii samaysa cawaaqibteeda ayaa la kulmi doonta markaan tagno aan ka bixi weyna markaas jawaabta siinaynaa shalay subax ayay ahayd markii murtad axmed madoobe warqad uu soo saaray ugu baaqay dawaaqiidda ku matasha maamulkiisa dowladda riddada inay kismaayo yimaadaan si ay uga qayb galaan shirka ka dhanka ah kooxda riddada ah ee lagu wado in dhowaan uu ka dhaco magaalada kismaayo shukran akhuuna cabdilqani munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin jabisay machadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday degmada boga qable ee wilaayada hiiraan walaalkan yaasir maxamed ayaa warkaas inoo haya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
waxay ahayd munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay laguna sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay machadka ibnu teymiya ee degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan waxayna xafladdu ka dhacday hoolka xafladaha ee sheekh xasan barsame dufcadda ka qalinjibisay ayaa u gudbaysa machadka khadiija binti quwelid ee soo saara haweenka daaciyaadka ah waxayna dufcaddu goobta ku soo bandhigeen bandhig cilmiyeed heer sare ah معنا في هذه الحفلة المباركة لاختتام الدفعة الرابعة لمعهد ابن تيمية في محافظة بقع قبل من الوالدين والمسؤولين والنقباء والعلماء الربانيين ونحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الإمام وبابها عن أبي هريرة وعلي وري رضي الله عنه لا كره النخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحويري أما يخشى ميوسن كبخين الذي كي يرفع رأسه مدحي سوخ هذا قبل الإمام إمام ككور أن يحوير الله ألين وريجي رأسه مدحي رأس حمار مدح دمير أو مثلا يجعل صورته صورة سكية لصورة حمار سورة المؤمنون وسورة مكية عيدها وحكى كوبين بقول طواني سيدة عيدات سورة أول كذا وحكى لسا sifaadka muuminiinta bismillahi magaca alle aan ku bilaabanaya arraxmaan allah naxariista guud naxariistay arraxiim allah naxariista gaaraaneed muuminiinta u naxariistay qad aflaha waxaa liibaana almuuminuuna muuminiintii alladiina kuwaasoo hum ayaga fii salaatihim salaadooda dhexdeeda qaashicuuna ku khushuuca والذين مؤمنين تساهم يقع عن اللقو باطل حق سمع رضونا كجاستا وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيق المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى
sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa booriyey haweenka in si gaar ah ugu dadaalaan barashada diinta islaamka waa nicmo weyn oo qaalow ilaahay subxaana wa tacala si nicmatu diin baan haysanaa walaalayaal nicmada adduunyo inaad xoolo leedahood adduunyo leedaho sare leedahay iyo diin ilaahay inuu ku siiyey nicmatu diin ayaa waxay ka weyn tahay nicmada adduunyada marka wax badan waa in shukriga aannu badinno ilaahay subxaana wa tacala wax badan ku shukrinno si ilaahay nicamtiisa uu noogu siyaadiyo gaar ahaan dumarka wadcigii la soo maray ee qabla alwilaayaat alislaamiya dhaqankan islaamka iyo khayrka ilahay intuusan noo keenin ka hor waxay ahaayeen waa la garanayaa hooyooyinka waraysto la sheekaysta waxba lama bari jirin waxaa weeyaan wax diinana shaqo kumaysan lahayn waa un adduunyadaas maaragtay wiilka wax la bari jiray ayaduna jikaday ku jirtaa mar dharkay dhaqaysa wiilkay u khidmaynaysa qaadim u tahay nabadoon xasan aadam nuux quri oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay dufcadda cusub ee ka qalinjibisay macadka ibnu taymiya qof kastaahi wixii uu ku dadaalo waa gaaraa waxaa laga yaabaa inaad taqaaniin gabdha idla darisa aad isku xaafad tihiin markaad adigu madarasadan bilaabaydeen guriga joogay ilaa iyo haddana jooga waxna aan baran inaad marka ku cibro qaadatiin heerka aad maraysaan iyo kuwaasi maanta meesha ay joogaan haddaad sii dadaashaanna intaan waa ka sii fiicnaanaysaan maxadka ibnu teymiya waxa uu ka mid yahay macaahidda waxbarashada ee ka furan degmada buqa qable waxa uuna ka mid yahay macaahidda ku yaala wilaayada ee bixiya waxbarasho tayo leh shukran akhoona yaasir ugu dambayntiina in ka badan laba boqol oo qofood ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ku dhuftay dalka isbayn walaalkeen ilyaas cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya dadka degan gobolka valencia oo aad u caraysan ayaa ku oriyay boqorka isbayn iyo ra-iisul wasaaraha waddankaas pedro sanchez xilli ay booqasho ku tageen halkaas oo toddobaadkii hore ay ka da'een roobab duufaano watay oo sababay dhimashada tobaniyo ruux oo isbaanish ah iyagoona halkaas kula kulmay ereyo aflagaadi iyo cambaarayn isugu jira ugu yaraan sida lagu waramayo laba boqol iyo toddobiyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen daadadkan waxaana laga yaabaa ay warbaahinadu leeyihiin in khasaaruhu uu intan ka bato meydadkii ugu dambeeyey ee la helay waxaa ka mid ah haweenay toddobaatan jir ah oo meydkeeda laga helay meel labiyo toban kilomitir u jirta gurigeeda taasoo muujinaysa awoodda daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay dalka isbayn halka dhanka kale ilaa saddex kun oo qoys ay wajahayaan marxalad koronto la-aan ah waana sida saraakiisha dowladdu ay u xaqiijiyeen qaar ka mid ah warfidiyeenka daadadkan ayaa la sheegay inay yihiin kuwii ugu xumaa ee muddooyinkan dambe ku dhufta waddankan kana dhaca hal waddan oo ku yaala qaaradda yurub tan iyo sannadii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii markaas oo ugu yaraan ilaa shan boqol oo qof ay ku dhinteen dalka burtaqiiska shukran akhoona ilyaas guud ahaana dhegeystayaal warkeennii subaxnimo ee saakay warbixintaas oo inoo soo jeedinaya walaalkan ilees ayaa u dambeysay tanii kulantadeena dambe warkan warka xiga intaynu ku kulmi doonno sidaasyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir